allaha u naxariistee waxaa magaalada harar ee dalka ethoobiya ku geeriyooday abwaanka weyn ee soomaaliyeed abwaan cabdulaahi macalin axmed dhoodaan abwaanka ayaa caan ku ahaa dhinaca gabayada gaar ahaana jacburka oo ay geyiga soomaalida si weyn looga dhageysto haddaba caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa taariikhdii abwaanka dhoodaan kala sheekaysatay fanaaniin ay ka mid yihiin hibe maxamed hudoon hibe nuura cadar cabdulaahi kaahin iyo kuwo kale warbixintana nooga diyaarisay
allah u naxariistay abwaan cabdulaahi macalin axmed dhoodaan waxa uu ku dhashay degmada wardheer ee ismaamulka soomaalida ee dalka etoobiya sida laga haya afkiisa waxa uu dhashay sannadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo afartankii waxaana uu ahaa sugaanyahan mug weyn kuleh fanka iyo sugaanta soomaalida waxa uu ahaa abwaan markii magaciisa la maqlo amaba lasoo hadal qaadaba ay dadku qosol iyo madadaalo dareemaan abwaan dhoodaan waxa uu ahaa shaqsi si weyn loogu yaqiinay gabayada jacburka ah waxaana ay dad badan isweydiiyaan waxa uu ku doortay gabayada jacburka ah qoraaga axmed faarax cali idaajaa oo ay muddo dheer isyaqiineen ayaa wax badan ka og waxa taa ugu wacnaa gabayada qaar hore u tiriyey ayaan hayay oo aan ku baktay oo aan aada loogu jeclaayo gabayadiisa waaweyn oo kale oo waagi dambe uu tiriyey waxaa ka mid a xaawo iyo aadan waxaa ka mid a garnaqsi waxaa ka mid a dhugad waxaa ka mid a xullub socod waxaa ka mid a gardaro waxaa ka mid a asnaaqas intaba waxay isugu jiraan taariikhda soomaalida iyo dhaliila iyo gobanimo door iyo bay isugu jiraan marka gabayada waaweyn isagoo caanka ku ah ayuu bilaabay jacburka markaa weydiiye maxaa u tirisaa waxaan wuxuu yii adar waxaa la tiriyaa hadda dad dhaliil bay ka ahayd macnaha ma ahayn isagu wuxuu dooranaye inuu yidhaahdo waxaa la tiriyaaba waa waxaasoo kale maxaa waxayga loo diidahaya jacburka oo gabayada uu tiriye waxaa ka mid a masalan isagoo dhaliilahaya ragga heesaha tiriya oo haddana dunyaaga sheeganaya dirqi gabaygu kuma fiican iyo waandalooriyadiy kaga dayeesho door kuma noqdiyo xaraf la doondoone duxna kuma le dheef lagu dalbiyo ugu ducee ruuxe dabdabsiintu wau daran tahe marindayga uroone dartina maaha laysbara murtidu waa daaweyn tahaye waa deeq ilaahay baxsiya doobin gooniya manaa heesaha la tiriyo iyo waxaasuu dhaliilaya marka sidoo kale dadka ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen ee ay ka wada tirsanaayeen fanaaniintii hobollada waaberi waxaa ka mid ah fanaanadda hibe maxamed oo iyadana ka hadlaysa dareenkeeda iyo geerida abwaan dhoodaan shalayto haddii ilaaha yidhaahdo cismaan maxamed cabdikariim baa dhintay naxas fiican u qaba oo maanta u diyaaray inaan ka sheekeeyo ama u tacsiyeeyo ayaa haddana saaka aad igu darteena noo jiifa ee dhoodaan naxadintaasi mid la qiyaasi kara mahase yeeshee waxaan leeyahay inna lilah wa innaa ilaahi raajicuun kullu nafsatun daayiqatu lmowt haddii mawdku cidaynay sayidkeeni maxamed baan ka socdeen samariya iimaan ballaadhan waxaan u darayaa kow naftayda waalidiintii iyo reerkii ay ka tegeen labadaa abwaan labadaa udub waxaa kaloon u taxseynayaa dhammaan gobolada waaberi iyo ummadda soomaaliyeed aad baan u naxsanay caashaay waxaad ka warantahay hibo saake markii laguu soo sheegay allahu naxariistay geerida dhoodaan maxaa markiiba kugu soo dhacay ood ku soo xusuusatay oo madaxaaga qalow kusoo yiri markiiba madaxayga waxa ku soo dhacay rukunka weyn uu fanka soomaalida kaga jiray gabayaaga soomaalida kaga jiray gabayaagii qarniga yahay haddana isla markaa akhlaaqdiisa iyo soomaalinimadiisa iyo edabta aan ku yaqiinay aniga wuxuu ahaa dadki aan ku dayan jiray ee hobolada waaberi madaxda noogu ahaa marka inta badan waxaa aada loogu yaqiinay gabayo jacbura waxaana la ii sheegay in gabayadaasi jacburka ay ugu wacnaayeen isaga oo dareemay in dadkii ay fahmi waayeen gabayadiisii murtida badan xambaarsanaa oo uu markaasi u bedelay hab jacbura maxaa adiga hadda aad ka xusuusan kartaa gabayadiisa aniga afka kuwaan aadka u jeclahay waxaa ka mid ah jacburka u odhan jiray islaani hadday ku tidhaahda lixdankii waan dhashay waa laga dhegaysta qosalka uma baahnin laakiin kolkaan xasuustay baan qoslaya wuxuu odhan jiray shamis abokor ismaaciil guduuda carwo oo ka mid ah fanaaniinta soomaalida kuwoodii ugu horreeyey ayaa iyana si kooban iiga sheekaysay wixii ay ka taqiinay abwaanka laa ilaaha ila allahu maxameda rasuulullah hooyaadaan wanahay gabayadiisii ma xasuusto dee qof wayna bukaanahay middan way kaga xasuusto laakiin aadaanu qiinay eheladiisii asxaabtii waan uga tacseedeynayaa abwaan cabdulaahi macalin axmed dhoodaan waxa ay inta badanna dadka yaqiinay ay ku tilmaamaan inuu ahaa nin afgaaban oo aan hadal badnayn oo ay mar waliba maskaxdiisa ay wax uun ka guuxayaan oo si uun u mashquulsan isaga qudhiisa ayaa aragtida ay dadku ka qabeen isku qiraya waxaan ahaa niman hadlin oo aamusan oo madax buuran oo calool weyn oo shilis baan ahaan jiray marka caruuraha ma raaci jirina waxaan raac- dhegaysan jiray dadka waaweyn ee maaragtay ama kabdhoodka ama geedka ama ardaaga fadhiya iyo kambalada meelaha yaan sheekadooda jeclaa haddaan raggaa waayona islaamaha reerka ee waaweyn yaan sheekooyinkooda dhegaysan jiray oo qaar baa raggaba kasii sheeko fiicfiicinaa markay dagaalada sokeeye ka bilowdeen dalka soomaaliya abwaandhoodaan waxa uu ahaa soomaalidii joogtay gudaha soomaaliya ee u qaxday waddanka kenya dadkii ay isku arkeenna halkaasi waxaa ka mid ah fanaanada cadar axmed kaahin oo joogta magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxaan ka xusuustaa hadalladiisa xigmadda leh aan aada u xusuusta ee qalbigayga ku sawiran waxaa ka mid a wuxuu yidhi berigii afar iyo lixdankii baano oo gabayaa cusub ah gabayo aada u qaali aan gabi jiray gabayo badan baan gabi jiray dadku way ifahmiba waayeen buu yidhi berigii dambe aan waxaan bilaabay wuri jacbur markaasaa dhoodaan maaragteen dhoodaan baa yidhi dhoodaan muxuu yidhi dho meel aan galaaban waayey dadkii yacni jacayl barnaamijkan kooban ee aanu dib ugu xusuusanaynay allaha u naxariistay abwaan cabdulaahi macalin axmed dhoodaan waxaan ku soo xirayaa mid ka mid ah gabayadiisa jacburka ah ee loogu hadalhaynta badan yahay badda waa macaanayn karan gabayadaydu iyo jeebkay ka buuxaan sidii googo lacageed dadka kalena uma sheego waan ka qariyaaye adigaas saaxiibkayon ku waramayaay bal dhegayso sidii laas gudhay baan soo burqanayaay oo geeraarka xinkiisa iyo dhagaha kaa jeex sidii habar sarwaal qaadatay oo laad ku kicinaysa gabay fiican oo fiican baan anigu sheegaay magaalo iyo reer baadiya ficil dhex joogay kolku shaararkii kaa gurto oo lacagna kaa qaato maxaad dhaqatay buu kugu yidhaa waayo dabadoode hadday dumarku lacag leeyihiin maba gaboobaana kol hadday qabays iyo wejiga bootar ku caddayso lixdankii sideed baan jiray kugu tidhaahdaa jacaylkana anaa kala bartay oo wuu idaashadeeyey gabdhahay ka dababoodayaan lacag ma haystaane habar kun iyo boqol haysataa la ogolaaday sheekooyinkeedana waa laga dhegaystaay hadday tidhaa shan baan diiday waa laga dhegaystaay hadday tidhaa cirkaan taabtay waa laga dhegaystaay hadday tidhaa dhulkaan quusay waa laga dhegaystaay hadday tidhaa baddaan jiiday waa laga dhegaystaay hadday tidhaa anaa kaa yar waa laga dhegaystaay gaarinimo kolkay sheegatee muranka deen weyda waxaa lagu yidhaahdaa bullay shaaha inoo kariya qaxwahay samaysaa hadduu muufa noqon waayo kolkaa been inay sheegtay baa lagu ogaadaayba kaasi waxa uu ahaa abwaan cabdulaahi macalin axmed dhoodaan cashe ibraahim aadan ayaa isugu keena soo duuda barnaamijkaasi